noqnoqday su-aas ah ama xaar hadday timaado maxaan samayna waxaan leenahay sida rasuulku yiri sala allahu alay wasallama laa tatamanaw liqaaa alcaduw faidaa laqiif haddaad la kulantaan oo macrakada ay idin dhex marto ha caraamina oo sugnaada waxa aan runtii ka baqaynaa ma ahan adow khaariji ah waxaan ka baqaynaa waa maxay waa dunuubteenna annaga iyo waxaan samaynayna haddii alla keliya dadkeenu ay caabudaan oo dad aada u fara badan ee awliyada tuuga ay arrintaas ka dhaafaan ay gacabsadaan ee alla keliya tuugaan oo alla keliya caabudaan dadka sixroolayaasha u taga ee daawo ka doona ama kuhaanta wax warsada dadka noocaas oo kale ay ka joogaan dadka muslimka kooxa kooxeeyey ee firaqay axsaabta ka dhigay ee inay isjeclaadaan u diiday ay ka toobadkeenaan arrinka noocaas oo kale ah dadka muslimiinta ee waddankan ku nool haddii ay kelima waaxid ay ku mideedaan oo dadka alxalligu caqdigu wadaa oo mid keliya ay ahaadaan tawxiidkooda un saxsanya camalkooda un saxsanya ilaahay ka cabsanayaan aysan rabana maaratay cunaynin salaadii iyo zakadiina ay ku dadaalayaan macaasidan ay iska ilaaliyaan ile macaasidu waa waxyaabihii muslimka ay ku jeli jireen uxud waa garanaysaa macsi dab ay sameeyeen oo rasuulka sal l amarkiisa ay khilaafeen yaa muslimka ku jaban dhibkana muslimka o dhan ujeedaa maalinkii dagaalkii xunayn waa garanaynaa xoogaa waa isla bateen muslimiintii tiradoodii cajarisay alla wuxuu leeyahay laqad nasarakum allahu fi mawaatina kasiiratin wayawma xunayn id acjabatkum kasratakum falam tugni cankum shay-an wadaaqat calaykum alardu bima raxbat uma wallaytum mudbiriin maanta tirana looga adkaan maayo markay yidhaahdeen oo qalbigood waxaa ow galay ee tala saaradka alle uu meesha ka baxay iyo in alla midka gargaara uu yahay oo xooggooda xoogaa milicsadeen jabar marka horta amaasa qalbiga ee dadka maaragtay maaragtay la imaanayaan ama qalbigeeda ku jirtay aan wanaagsanayn iyo macaasida la samaynaayo waxay kamid tahay waxyaabaan jirta saa darteed cumar bin cabdilcaziis markuu jeyskiisa jeyskiisa uu la kala gudbteen la gargaarmaayo wuxuu yidhi waxaan maaragtay ka cabsadaa waa uu macaasidiina oo macaasidaas aad samaynaysaan keenaysa in adigu inka guulaysto oo adiga ka cabsan maayo haddii aan marka noqono dad ilaah ka cabsan oo imaamkooda ay cabsan yahay ee raaciday rasuulka sal raacayaan ay toosan tahay midnimadooduna ay maaragtay sugan tahay dadka noocaasoo kalaa ilaahay ka cabsay alla wuxuu yidhi ina allaha maca aladiina ataqow aladiina hum dadkaas alla la jira wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin dadka iimaankooda xaqiijiyey oo ka dhareeyey alla inuu gargaaro isku waajibiyo haddaad aragto muslim aan loo gargaaray waxaad ogaataa in khalad uu ku jiro istidaakoodii maadiga iyo kii iimaaniga ah yaa khalal ku jiraa waaa dhici karta iyagoo maqla haysan oo aan masalan aan hubaysan ama aan tabar haynin inay gaangaansadaan ninka xoog badan oo tayaariikh maaragtay caabir alqaaraad haysta oo maaragtay daa'iraad amlaaq oo wax burburyo haysta inuu isagoo kalaashinkoob haysta iyo maaragtay daawir qoryo la saaray yidhaahdo ninkaasaan la diraa halkaasaan igu tegaa caqli xumadaysa noqon waxaaa tabarteeda hayn layskuma jijeeyo laakiin haddaad tahay mid ilaahay ka cabsaa midnimadaadu ay sugan tahay alla ku dayiicina mana dhacayso in cadow khaariji yihi uu kaa guulaysto waana noo dhammaano qaaday cadow khaariji inuusa ummadan istiqsaal ku sameynayni biidn illah ila tawfiiq wadaad kala wuxuu weydiiyey oo yidhi xaasimay tahay oo qalbiga looga qayb qaato waxaan leenahay horta fitnadu waa munkar fitanka dhexdeeda socdaa waa munkar in laga joogsadana ay waajib tahay sida xadiiska uu tusinaya فتكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من التائب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به قفنا الأغد انتهى لها هذا يقول لك مركب فتن جوان إلى الحرام إلى لقي خاتمة قف مكاتب جعل هذا قال جيري تسيدي يمعني الوام محي تسيدي بجعل هذا مع أنها منكر بجعل هذا منكر كان إلا إنكراء هيدا إلا جعل هذا فلان تبع جعلان سمرته في تبعالك haddii ka wada sida carabiga ku qoraye kii ku farxmalabadeeda kamida waxa ay samaynayso xadiis baa kusoo arooray xadiiska abu daawuud uu weriyey oo maaragtay rasuulku u yihi sala allahu alayh wasalama man qatala mu'minan fasadaqa biqatlihi ka qitlatin jaahiliya oo kama qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalama qofkii qof mu'minu jira oo ku farxa dilkiisaas dilka waxaas uu maaragtay jeystay macnaha waa isagaa jaahili ah masalan ama waa uu dambaabay xayl maxamed sidoo kale uu ahaa rasuulku leh sal slam nin khaalid ibn diqaan la yidhaha oo raggii xadiiska wariyey kamid ahaa wuxuu leeyahay اختباطات الصور مع موسى كفرحة تقول لي هاي يقتل الرجل فيفرح بقتله حب جلاه وكفرحة بنده جلاه ويحتضى انه على هدى وهم لا يهلوك تاني شيء وارن هذا معنى دمجي يوين هاي مركة التصف بيشد جاء هذا الكفر في الجيل مركة الذين يقاتلون في الجسم يكفر هذا المقام مركة العلم هذا المنجح إن أنت تكون تقوى قاعدة تلك في قصة من الدنيا ما تكفر أحدث ama se aada ku faraxdo kala guuleysashada wax maxaa ka fara billah tawfiq waa kalmadeenii iyo nadwadeenii iyo su-aalihii wax kale lasoo gudbiyey ma jiraan intaas nooga ag tahay allah naga dhigo kuwa ku intifaaca oo walaasinimadooda iyo diinteeda saxdaa ilaaliya